iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee korintoska labaad bawlos amarkiisii wuxuu ka yimid ilaah aniga qudhayda oo bawlos ah waxaan idinku baryayaa qabownimada iyo raxmadda masiixa anigoo is hoosaysiiya markaan dhexdiinna joogo laakiin xaggiinna geesi ku ah markaan idinka maqanahay laakiin waxaan idinka baryayaa inaanaan anigu markaan joogo geesi ku ahaan hubaashaas aan u malaynayo inaan geesi ku ahaado xagga kuwa nagu tirinaya inaannu sida jidhka ku soconno maxaa yeelay in kastoo aannu jidhka ku soconno sida jidhka uma dagaalanno waayo hubka dagaalkayagu ma aha xagga jidhka laakiin xoog bay leeyihiin ilaa hortiisa in qalcado lagu dumiyo waxaannu baabbi'innaa murunnada iyo wax kasta oo sarreeya oo aqoonta ilaah iska sarraysiiya oo fikir kasta maxbuus baannu ka dhignaa si uu masiix u addeeco annagoo u diyaar ah inaannu ka aarsanno caasinimo oo dhan markii ay addeeciddiinnu kaamil noqoto waxaad eegaysaan waxa idin hor yaal haddii qof uun isku hubo inuu ka mid yahay kuwa masiix midkaasi mar kale isaga qudhisu ha ka fiirsado in siduu isagu uga mid yahay kuwa masiix aannu annaguna uga mid nahay waayo in kastoo aan si badan ugu faanayo amarkayaga uu rabbiga noo siiyey inaannu idinku dhisno ee aannu noo siin inaannu idinku duminno weliba layma ceebayn doono tan waxaan u idhi inaan u ekaan sidii anigoo warqadahayga idinku cabsiinaya waayo waxay yidhaahdaan warqadihiisu culays iyo xoog bay leeyihiin laakiin joogidda jidhkiisu way tabar daran tahay oo hadalkiisuna waa la fududaystaa kaasoo kale ha ogaado in sidaannu xagga hadalka warqadaha ku nahay markaannu maqan nahay aannu xagga falimaha ku nahay markaannu joogno waayo kuma dhacno inaannu isku tirinno ama isu ekaysiinno kuwa is ammaana laakiin iyaga qudhooda oo isku qiyaasaya qudhooda oo isu ekaysiinaya qudhooda waa garaadlaawayaal isu faanin mayno si qiyaastayada dhaafsiisan laakiin sida ay tahay qiyaasta ilaah noo qaybiyey inay qiyaas ahaato si aannu idiin soo gaadhno waayo annaga qudhayadu si dhaafsiisan isugu kala bixin mayno sidii annagoo aan idiin soo gaadhin waayo xataa idinka ayaannu idinla nimid injiilka masiix annagoo aan si dhaafsiisan ugu faanayn howlihii dadka kale laakiin rajo u leh intuu rumaysadkiinnu korayo inaannu aad iyo aad ugu weynaan doonno dhexdiinna sida sohdiintayada ah si aannu injiilka ugu wacdinno meelaha idinka shisheeya oo aanan ku faanin waxa laga diyaariyey qof kale sohdintiisa kii faanaa rabbiga ha ku faano ma aha ka qudhiisa ammaana ka loo bogaa laakiin waa ka uu rabbigu ammaano